halkani waa radio ceegaaga oo aad ka dhegaysanaysaan barta internetka ee ceegaaga.com dhegaystayaal waxaannu idii haynaa waraysi aad u xiiso badan oo aannu la yeelannay guddi ciise nuur oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladdii hore ee soomaaliya ama dowladdii milatariga guddi ciise nuur waxaa kale uu ahaan jiray ragga ugu awooda badan xisbiga talada haatan haya ee jamhuuriyadda isku magacaawday somalilan waa xisbiga udub guddi ciise nuur waxa uu horey u ahaan jiray guddoomiyaha wacyigelinta ee xisbigaasi isaga oo ka tirsanaa ama joogay magaalada hargeysa ilaa iyo sannadadii dhowaa ee labada kun iyo afarta guddi ciise nuur waxaannu ka waraysanay arrin aad iyo aad u xiiso badan oo ka dhacday diyaaraddii uu soo raacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi yuusuf axmed diyaaraddaas oo uu ka soo raacay magaalada cadis ababa ee waddanka etoobiya isagoo ku yimid magaalada london ee magaalo madaxda boqortooyada ingiriiska waraysigii waa kan ee dhegays wanaagsan
isagoo kasoo kicitimay cabdisababa arrimaha u yimina waxa weeye arrimo kolley la xiriira dhakhtarkiisii khaaska u ahaa waqtigiisaas waa adugu arrimo caafimaad buu u yimi runtii aadna wuu fiican yahay caafimaadkiisu waxaana filayaa inuu noqon doono maalinta khamiista wixii loo gaaro saddex maalmood ayuu joogayaa waa garta runta markaan kuu sheego waxaan ahaa raggii arkay berigooru halka joogay habeenku baxaya habeenkii ka horreeyey maanta iyo habeenkii maantu aniga in caafimaad dabnaa waa garta sida ugu muuqanayay waa garta saddex beri gudahoodna wuu ku noqonayaa waxaana laga yaabaa de inaad ogaan doontaan inayna ismi noqonaysaan u malaynaya arrintaas waxaa mucjisaa oo dayaaradda la saarnaa mastaryaale waa garte ninka gobolada ismaamulka gobolada waqooyi ka ayaan madaxda iyo wasiire uu ka mid yahay wasiirkiisa arrimaha dibadda oo ina dhoolayaraa waa garte waxaana arrin aad iyo aad mufaaja'a bay carabtu tiraahdaa u noqotay in ay fadhiyeen isku kursi iyagoo aada u sheekaysanayey sidii laba nin oo saaxiibana u wada qoslayey wakhtiyadii dambe isagoo markii hore uu madaxweyne cabdilaahi yuusuf u yeeray oo yidhi halka soo fadhiiso isaga oo securitigiisi ka kiciyey kuraasta ku xiga waa aniga sida wararka laygu yidhi anigu lama socon dayaaradee ciyaalana uu ku soo dhoofay baasaboorka soomaaliga oo hubaala isaga iyo waftigiisu isagoo oo ay u suurtageli weyday baasaboorkii somalilan inuu ku soo dhoofo anigu intaasaan adeer kuu hayaa odaguna wuu caafimaad qabaa waan kuu hubaa aadna wuu fiican yahay waxma nooga sheegi kartaa in sida lagu yidhi in sida ku dhacday incidentigan waayo dee incidenti hore loosii qorsheeyey buu ahaa sida lagu yidhi mise wuxuu ahaa incidenti iska dhacay un arrin iska dhacday un bexe ma wada socodka madaxweynaha iyo mastaryaale runta markaan kuu sheego waxaan filayaa inay isugu yimaadeen dayaaradda si ayan ahayn wax qorshaysan
maxaad nooga sheegi kartaa hadaladii iyo waxay is yidhaahdeen waayo wasaayada ayaa waxay qorayaan hadalla aad u badan oo isdhaafdhaafsan maadaama adigu aad madaxweynaha u tagtay insoona siyaaratay lana sheekaysatay raggii staafkahaa iyo la taliyaashiisiina aad la kulantay maxay kuu sheegeen ama maxay ku yidhaahdeen in hadaladii wixii lagu wada hadlay maxaa ka mid ahaa runta waxa weeye anuu nin weyn baanahay inaan been ku sheekeeyana ma jecli waxaan un ogahay kolley inay ugu badnayd arrimaha cabdilaahi yuusuf inuu kula kastamay ma qurux badna in waxa la yidhaaha dagaalku anugu nin weyn baan ahay oo dagaal u warhaya madaxweynihii dowladda soomaaliyana waana ilaa raas casayr ilaa raas gamboonina anaa madaxweyne ka waa wax ubaala weeye buu yidhi marka ma qurux badna buu yidhi rabshada iyo dagaalada dalka soomaaliya waa in ay ka dhammaadaan meel lagu duuli kara iyo cid lagu duuli karaana inayan jirin waa qurux badan markaa kollay hadallada noocaas ayay ahaayeen uuna tusayay inuu madaxweyne u yahay isaguna ma diidanayn sida la sheegayo
waan gartay aad iyo aad de nin laakiin de isagu uu leeyahay markasta dee anugu aan goosto waa ka waa ka laakiin dee baasaboorkii soomaaliya baa kusoo dhoofo wataa weliba waxaan kuu sheegayaa anugu waxaan ka mid ahaan jiray runta markaan kuu sheego xusbiga udub la yidhaaha ee somalilan ka jira golaha dhexaan ku jiray waxaan ahaa guddoomiye wacyigelin raggii ugu awooda badnaa xusbiga udub baan ka mid ahaa waxaan kale oo ka mid ahay allah u naxariista maxamed ibraahim gaal waktigiisa ayaan xusbiga udub galay aniga riyaala laba xubnood oo xusbiga ka mid a baanu ahayn golaha dhexe ee udub taana waan kuu sheegaya inaanan dacaayad samaynayn
waan gartay hadalka aan rabay inaan kuweydiiye waxay ahayd in sida xanta nagu soo gaarayso inna lagu yidhi in riyaala diiday ama ka madax adeegay markii hore inuu madaxweynaha u yimaado ama uu la soo fadhiisto balse wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ina dhoolayara uu ugu yimi madaxweynaha una sheekeysay fiican u salaamay arrimahaas waa waa horaad waa hubaal weeye taasi waa hubaal sida anigu lama socon dayaaradda laakiin raggii la socday sida ay sheegeen iyo kuwii ku agdhadhow waa dhinaca somalilaanta iyo dhinaca kale dowladda federaalka dhinaca gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo dhinaca dowladda federaalka labada dhinacba waxay sheegeen inuu marka hore ka madax adeygay laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee ina dhoola yare uu riyaalo u yeeray oo gacanta soo qabtay kadibna halkaa isku salaameen sheekaduna halkaa ay ka bilaabatay waxaana weliba kuu sii sheegayaa inaad si marka insha allah waraysigana halkaas ayaynu ku joojinanaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaya aad iyo aad baan kugu bogaadinayaa waraysiga aana siisay
aad baad u mahadsantaha adeer gacaliya waxaana ku siin doonaa ragga
Kisameye unacay adana waad ku naban
saaro soomaali nabad nasta oo heshiiyo soomaali nabad dhami xumanto soomaali nabad naxliga iska saaro soomaali nabad nasta oo heshiiyo soomaali nabad
haddaba dhegaystow ogaata iyo ogow eegaag dot com eegada dambe